wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare oo ay weheliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha ayaa kormeer ku tegay tuulada beeraha sheekh ooyaaye oo laga hirgeliyey mashruuca waraabka soolarka cadceedda injineer ka socday hay-adda a c f ayaa sharxaad kooban ka bixiyey siduu u shaqeeyo soolarka cadceedda ee lagu waraabiyo beeraha ka caawisay oo ay u keentay waraabka shaqeynaha cadceedda oo loo yaqaano solar irrigation system maanta farxad weyn bay noo tahay oo maalin taariikhi ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha guddooyaha wasaaradda beeraha ee gobolka iyo waxaana la joogo timka rashi oo yahay guddoomiyaha gudoomiya ku-xigeenka guddoomiyaasha iskaashatooyinka dhammaanteen waxaan u joognaa in aan barnaamijkan ku wareejino rashi oo yahay barnaamijkan soolka cadceedda waa barnaamij muhiim ah waa barnaamij ay uga maarmayaan waraabkii hore ee isticmaali jireen motoorka ee qarashka badan ku bixi jiray hadda marka waxay ka faaidaysan doonaan cadceedda waxay heli doonaan waraab joogto ah abaar iyo aaran farxad weyn bay inoo tahay inaan systemkan aan ka hirgelin halkan hay-adaan waxaan u mahad celinaa midooda european unionka oo dhinaca kale guddoomiyaha barakacyaasha sheekh ooyaaye oo ka socda beerleyda yaryar sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye iyo sheekh cabdi sheekh saabir oo ah guddoomiyaha iskaashatada sheekh ooyaaye ayaa ka mahad celiyay soolarka daceedda waraabka ee lagu taageerayo beerleyda sheekh ooyaaye walaaleel ilaahay aa mahadle oo markaas marka macnaha oo marka waafajiya qaarka marka marka marka oo aad u waafiga ah oo marka marka marka hay-adda marka marka marka macnaha iskaashooyinka marka macnaha guddoomiyaha iskaashooyinka marka marka oo marka marka oo ka mid ah waxaan u mahad celinaa ilaah u mahad celinaa marka labaad marka waxaan u mahad celinaa wasaaradda beeraha iyo hay-adda marka marka macnaha oo marka maxay lahaan oo a c f wardi arsi wixii markaas marka oo garab ku ah oo arrintaa marka kaalin ka qaatay ayaan ku mahad celinaynaay waa ku mahadsanyihin cariiriya marka marka aan ku jirnay maxay lahaan beeraha marka waxaan ku waraabi jirnay motoor oo lagu waraabsaayo saac iyo soddon oo shidaalkana markaas marka adiga keysay sidoo iskaaga banaan yahay beriga marka alxamdulilah culeyskii oo markaas aan ku jirnay ilaahanaga qaaday maadinaynaa oo markii yani nagu galadaystay soolarkan oo marka qoraxda marka yani oo nagu waraabinayo beerahayna asal marka matoor aa marka ku waraabi jirnay matoorkaasoo shidaal ku shubanaysid oo ninkii lahayn lacag kaa raba oo labadaas culeysa marka oo xambaarsanay hadda ilaahay waxaan ku mahadinaynaay in oo marka yani soolar nalasiiyo cadceedu nagu shaqaynayo lacag la-aan ah gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adda i c f iyo kuwii kaleo marka garbaheeda ahaay waxaa kalean u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha wasiir ku-xigeenka oo marka cadnala jira maanta iyo mahaylahan iyo sheekh agaasima isku dugaha oo wasaaradda beeraha kulli insha allahu waa u mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda uu beerleyda u leeyahay mashruucan soolarka cadceedda ku shaqeeya isagoona ku booriyey inay ka faa'iidaystaan barnaamijkaani wuxuuna wasiirku sheegay inay ku kontarooli doonaan agabkaani maanta waxaan ku sugannahay tuulada sheekh ooyaaye waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galno furitaanki iyo daafurkii mashruucan a c f ay halkan ka fulisay kaasoo ah mashruuc system lagu waraabaayo soolarada maxaa yeelay markii hore waa matoor sidaa lagu shubaayo ayaa lagu waraabi jiray waxaa farxada marka in hadda aan loo gudbay in lagu waraabo sidaa arkaysaan soolarkaas ayaa matoorkan arkaysaan dhaqaajiyo dadkuna ku waraabaan mashruucan ayaa loogu talagalay in saro loogu qaado wax soo saarka beeraha gobolka shabeellada dhexe laguna dhiirigeliyo beeraleyda soolarka cadceedda ayaa yareynaya beeraleyda dhibaatada ay ku qaban jireen matoorada beeraha kaasi uu ka isticmaali jiray shidaal aada u fara badan